khibrada caafimaadka maskaxda ayaa sheegay in dhegaysiga muusiga gaar ahaana dadka jecel muusiga inay mar walba dhegaystaan uu kordhiyo difaaca jirka qaybna ka qaato caafimaadka maskaxda gaar ahaana xilligan oo dad badan uu ku dhacay cudurka covid sagaal iyo toban lagu hayo meelo gaar ah oo lagu kaantiilo warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo diyaariyey xuseen barre aadan cudurka covid nneteen oo si weyn dunida u saameeyey oo aan ilaa iminka daawo ama tallaal loo helin ayaa sabab u noqday si aan u fidin cudurkaasi in meelo gooni a lagu hayo dadka uu cudurku ku dhacay arrintaasi oo saamayn ku yeelatay nafsiyadda iyo caafimaadka maskaxda ee dadka laakiin khubarada caafimaadka maskaxda ayaa sheegaya in arrintaasi uu muusigu iyo heesuhu ay kaalin wanaagsan ka qaadan karaan xal u heliddeeda sida uu faahfaahinayo doctor aadan cabdilaahi ismaaciil bergel oo ah dhakhtar ku takhasusay caafimaadka maskaxda kuna nool dalka canada qofka bukaankaa ama ha qabo covid nineteen ama cudurro kale waxaa la soo darsadee werwer iyo cabsi mararka qaarna qofku waxaa u galaa depression haddii aad depression gashana maxanuunkaagu sii xumaadaa waxaa laga yaabaa inay halisba gasho covid nineteen ama cudurkan iminka cusub ee covid nineteen loola magac baxay waa cudur halisa waana ku cusubaya adduunka qofka xanuunka iyo xumadda ka sokow waa la karantiimeynaya qofka marka cidlanimo aanay ka ag joogin ehelkiisii ayuu dareemayaa mar kastoo qofkaasi helo wax niyadda u dhisa ama haduu ama ha ahaato haddii uu dhegeysto aayadaha qur-aanka ah weliba haddii uu fahmayo micnaha qur-aanka ama haddii uu aaladahan imka isticmaalo oo uu reeb familigiisa iyo qoyska kula xidhiidho whatsappkan iyo mobilkan iyo waxaan ula xidhiidho waxaasoo dhami waxay qofka kadhim ka caawinayaan inuu inuu u yeesho xamilaad xanuunka haya niyaddana way u dhisayaan muusikkuna dadka xiiseeya maaha dadkao dhan dadka xiiseeya muusiga ama haadaan ama ha xiiseeyaan qalabkan isku dhacaya ee la tumayo ama ereyada la socda ee inagu soomaaliya ereyada macaan ee qofkan heesaya uu qaadayo waxay aamusin waxay ilowsin karaan qofka xanuunka iyo iyo niyadjabka ku dhici kara sida aawadeed wax weyn buu u tari karaa waxaa jira daraasado ka baqan ka badan afar boqol oo laga sameeyey muusiga waxaan dhaha music therapyna waxay ka mid tahay siyaabaha actually sida runtaa loogu daweeyo cudurada maanka qaarkood maaha kulligood qaarkood waxaa la caddeeyey in muusigu uu wanaajiyo qofku siduu ula ula tacaalayo ama uga hortegayo ama ugu adkeysan karo ama iska difaaci karo cudurada waxaa la caddeeyey scientifically aayad la yidhahdo immunoglobulin a iyo si unugyo la yidhaahdo natural killer cells waa cellskan dilaad waxyaalaha jirka soo weerara inay kartidooda korodho markii music la dhegeysto daraasado dhowaan la sameeyey oo looga sameeyey carruurta yaryare emergencyga qalliinka loogu sameynayo waxaa la ogaaday haddii ilmaha yar markan xiidka wax laga siinayo loo garaaco music inuu ka xamili karo xanuunka ama inuu ka badsan karo xanuunka siduu uga xamilaa ka aan loo tumin marka musicu dhowr nooc weeyaan dee mid waa codkan soundka iyo vibrationkan musica isku durbaankan iyo qalabkan la tumayo waxaa taa inaga inoo raaca erayada la socda ee heesaha iyo waxaan messajka ay gudbinayaan dr aadan bergel ayaa sheegay in maskaxda bini'aadanku ay u baahan tahay in ay nasato islamarkaana uu muusigu kaalin weyn ka qaadan karo arrintaasi isagoo tusaale u soo qaatay khibradda uu arrintan u leeyahay
xusenow anigu horta muusiga qura ma xiiseeya qurankana waan xiiseeyaa oo ilaa seventy to eighty percent micnihiisana waan fahmaa waayo carabi waan iskuul marka hore ku bartay marka markaan shaqada ka tago weekendka anigoo shan cisho soo shaqaynayo weliba shaqadeedu waa hadal iyo mental illness dadaan la hadlayo anoo daalan markaan fiiska guriga tago waxaan daartay qaraamigii xitaa ma dhaansayo just waa waa anigu dee dhaansin iyo tumashay maha waan fadhiyaa waan dhegeysta ereyadaan dhuuxaa marka anigoo happyaan iska seexda subaxda runtii markaan soo tooso jimcaha sheekhyadaan jecelahay qur-aanka akhriyay mid ka mid aan daartaa niyada ay digto way fadhiisataa marka dee waxyaalo badan xitaa xayawaanka haddaad u fiirsato bal geel jiraheenni eeg geela waa u heesaan markuu foorida iyo muusiga isku daro geeljiruhu ee koorta iyo isku dhacaan waxaad arkaysaa geeliyo si fiican tallaabada isu helay nimankan hawl hawl hawsha wada ee geela waraabinaya ama beerta qodaya ama nimankan wasaabinta ka shaqeynaya daaraha markay shaqaynayaan haddii miisig shitaan waxa xanuunka beynka iyo iyo magaranaysaa daalka ayuu miisku ilowsin karaa sidoo kale hadday jecel yihiin oo dad ahlu diina yihiin oo diinta ku fiican maha in miiskuna hadday shitaan xitaa aayado qur-aan ah oo qof walba jecel yahay oo sheekha sheekhadu kala cod kala cod fiican yihiin qof walba sheekha uu jecel yahay codkiisa si fiican loo saaro dee iyaguna isla meelshii meel la midba taabanayaan marka anigu waxaan rumaysanahay miisgu inuu ka mid yahay waxyaalaha qofka xanuunada qaarkood maanka xanuunada maanka qaarkood dadka weliba xiiseeya aada u caawin karaa qofka haddaan miiska jeclayn oo uu noys u haysto iyo maqaylo iyo dhawaaq uu iga xir ku leeyahay dee ma anfacayso laakiin dadka qaar baa jira markay maqlaan qiirooda oo niyadooda kacdo oo dee oo dee madaxa ruxayo marka kuwaasi waqtiga ay rafaadsan yihiin ama ay xanuun qabaan ama ay bayn la dhiil la tacaalayaan haddii miiskiisi loo saaro way fiican tahay anigu waxaan jeclahay sii hore dadkii horanahay inkastoon dee dadkii sii horeeyey horeey ahayn haddana dee relatively dadka imika marka loo eego qeybta saraan ku jira qeybta waaweyn baan ku jira miiskan iminka badanaa ima taabto laakiin waxay taabto sii hore fanaaninkii hore ay qaadi jireen imaandeeq iyo maxamed salebaan iyo weliba heesta haddaan kuu sheego aad ii saari lahayd maanta haddaad heli karto wax kamid a hees ay wada qaadaan maxamed salebaan iyo imaandeeqoo la idhaahdo ninkan caashaaqu taabay oo tallaaba u diiday oo ah miisigii hore maha mid cusub alfan
aad buu umahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi uu soo diyaariyey